bulshada soomaaliyeed ayaa ah inta badan kuwa xoola dhaqaato iyo beeraley ah maadaama uu waddanku yahay mid ku habboon dhaqashada xoolaha iyo tacbashada beeraha taasoo ka dhigtay labada ilaha dhaqaale ugu muhiimsan waddanka sanadadii u dambeeyey waxaa sii yaraanayay wax soo saarka beeraha iyo xoola dhaqashada sababo la xiriira isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya taasi oo saameyn ku yeelatay iyo bulshada oo kasoo hayaamaya deegaanada miyiga iyagoo usoo guuraya magaalooyinka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geelle maxamuud aadan ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay dhaqashada xoolaha nool iyo sidoo kale tacbashada beeraha islamarkaana ayna habbooneen in la dayaco ilaha dhaqaale ee dalka isagoo xuseenka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in dadka ay kala shaqeeyaan horumarinta xoolaha iyo beeraha haddii aan soomaali nahay waxaan iska dhaadhicinay oon isku qancinnay in gacanta waxna laga siiyo oo aan ku qanacnoon aanan tabcan waxaad arkaysaa dadkii beeralayda ahaa oo beerahooda col iyo dhibaato midna ayna ka soo kicinin u soo hayaamay meel bacda oo aan beerna lahayn barna uulin oo halkaa boono ku sugay waxaad arkaysaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolahaa sida caadiga ah marna way kubcaan marna way naaqusaan markay naaqusaan wax yaroo la haysto yaa la dhaqi jiray oo la kubcin jiray maanta waxaan maraynaa wixii yaraayoo soo haray in la dayaco oo ay duwaagta iyo dhibaatooyin ka dhargaan dadkina bacadka uu soo dhoobmo kuna qanco bacadkaas dowlad ahaan raalli kuma nihin kumana qanacsanin dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan dadkanaga kala shaqayno horumarinta beeraha iyo xoolaha iyo dhammaan kaabayaashooda